bismillahi raxmaan iraxiim arintaasu meel fiicanna way maraysaa oo qaar waxaad moodaa maaragtay inay dib u dhacday marka sababtu waxay tahay maalin dhaweed markii madaxweynaha maalintii la dooranayo ballantu waxay ahayd shan iyo afartan maalmood in lagu keeno xildhibaanadu si ayada aheed marka caqabado badan oo maaragtay jiray ayaa yaro dib u dhigay sidii dagaaladii ka socday shabeellada hoose odayaasha baydhabo jooga oogaa khilaaf ku kala dhex jiray iyadu marka in ummada dhan wada hal wada la wada mariyo kuwa siyaasiyiin oo maaragtay qaar kamid a madaxweyne sheeganayeen baa joogay arrimahaasay gudagaleen oo odayaashu waktiga waxaad moodaa maaragtay in oogaa arrimahaas dartood dib ugu dhacay laakiin ninna macno la-aan meel uma fadhiyo arrinta si wanaagsan bay u socotaa markay sidaa tahay haddee sadaan su-aasha adi weydiisay markaan usoo gundadego baarlamaankii mar dhow waa la soo xulayaa odayaasha shabeellada hoose ku maqan ayaa la fila tilaadadu inay imaan doonaan haddii aan caqabad kala dhicin mar alaale markii ayuka ayna soo gaaraanla wixii la gudagalaab waa xulitaanka baarlamaanka kolley wax kale caqabadee m ma jiraanin wax laisku raacsan yahay weeyaan baarlamaanka in la keeno wax muran ku jira maaha markaa maaragtay odayaasha imaanayo tilaadada inay imaadaan aanu ku rajiweynahay ayaa iyay ku xidhan tahay arrintu ma garatay
malaakshiino marka caqabadaha ee sababay in dib u dhac uu ku yimaado xilligii lagu ballansanaa in la dhiso baarlamaanka koonfur galbeed maxaa ka mid ah waa tan hore kugu sheegay baydhabo laftirkeedu maaragtay siyaasiyiin hoogaa gaduudsan qaar ka mid a madaxweyne sheeganaya ayaa joogay odayaasha dhalanka afar qofood u taagniyadu lix gobol ayaan lix gobol baan maamul u dhisnay lahaa wixii oo dhan daaweyn bay u baahnayeen markii dambe wixii oo dhan waa la soo afjaray oo ninkii madaxweynaha sheeganaya laftirkiisu wasiirka xanaanada hoolaha didkii daaqa kaa laga dhigay way koonfur galbeed in la haliyey baad ka garanaysaa odayaashii afarta xaggaa joogayna mataqaana si sharuud la-aan ayay usoo raaceen dowladda koonfur galbeed oo saddexda gobol tanna meeshaasa lagu haliyey midii kale shabeellada hoose gobashii afgooy la dhigay ayaa laisku afkartay madaxweynaha horboodayay ayaa laisku afgartay in degmada la joojiyo maleesiyaadka la kala qaado markaa kadib ku-a wasiiray ayaa u ambabaxay maaragtay iyo odayaasha daganka qaar kamid ayaa aaday shabeellada hoose dhamaystirkii heshiiskii afgooye ayay u aadeen meeshiiya markii dambe maaragtay waa tii maleesiyaadkii isugu geeyey ceel jaalle oo meeshii ku hareeyey ko loo tababarayo ciidan koonfur galbeed ay iska leedahay loo tababarayo in halkaa laisugu geeyey marka haddee sidan madaxweynahu maaragtay shalay buu halkaa ka tegay sababta markii hore oo usoo ordayna waxay laba jeer uu halka soo noqday isagoo arrintaa maaragtay aysan usoo dhammaan labada jeer mar waxay ahayd maaragtay tii etoobiyaankii ciidamada isbedelkooda marna furitaankii madaxtooyada haddii shalay ayuu baxay haddii alla ka dhigana tiraadada ayuu maaragtay inuu soo noqonayo noo sheegay odayaashii maaragtay dhaqanka halkaa joogayna ayna soo gaarayaan marka caqabadaha hoogaa dib u dhigay intaasay ahayn habeenna meel maaragtay meelaan looma fadhiisan intaa shaqun baa socotay ma garan waa gartay maalin dhoweed saraakiisha ciidamada etoobiya ayaa odayaashina dhaqanka baydhabo kula kulanteen kulankaas muxuu ku saabsanaa
kulankaas wuxuu ku saabsanaa etoobiya maalintii ay soo gashay maalinteediiba ee sanad guuridiibay ahayd halkaa maaragtay waxay kusoo bandhigaayeen waxqabadkoodiibay soo bandhigaayeen maaragtay annagana markii aanu meesha tagnay hadda waa dad maaragtay noo soo gurmade hadda waxqabadkoodii iyo mataqaana iyo shaqadoodii baan ugu mahadnaqnay ciidamadii markaa la bedelayay xagga la jeegeeyeyna hoogaa billada ee maaragtay ayaa loo xilxiday oo dhiisdhisa arrintaasaan u tagnay meeshu madaxweynaha koonfur galbeed ayaa loo dhibay billadaha ciidamada u xirayay annakan maaragtay mahad celin maaragtay kuwaan inaan sii sogootino kuwa imaana in aanu soo dhaweyna qaab kastay aheyd markii dambena aanu eegoorka kasoo noqonayn xaruntoodii baanu nimi halkaasan maaragtay sharaf ay ku sameeyeen etoobiyaanku ilaa wakti baanu meesha joognay waa isma rabaysiinay qaabkaasay aheyd maaragtay kulunka aanu maalindhood la kulmaynay saraakiisha ma garat waa gartay hadda waxaa lasoo sheegayaa in baydhabo ay ku sugan yihiin siyaasiyiin weli sheeganaya maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed madaxweynena uu ka yahay maxamuud siid aadan maadaama madaxweynihii maamulkaas maamulka koonfur galbeed ee shariif xasan uu ku biiray marka arrimahaas oo caqabad kale ma noqon karayaan
maxamuudkiina hadal horta markau madaxweyne ku-xigeen sheeganayo madaxweynuuna ugu ahaa ninka madaxweynaha loo doortay isagana wasiirkaan anada olaha dirtii daabwey su-aashiis weydiin kare ma madowkan maxamuud siid aadan gobolada aanu sheegayno dawladda u dhisnay horta maku jira madeka yahay marka hore su-aashaasa meesha taagan ma taas marka waxaan jeclaan lahaa inaanan ku dheerano aanan waxba ka daalin sababta su-aal sabab muuqda su-aal ka dhan wey adiga laftirkaaga waad id weydiisay le madow hobteeda inaad ogaato iimaadan soo weydiine taa barteeda haynaga joogtaan qabaan
waa garta marka hadda goormee la gudagelayaa hawsha xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed adeer sidan kuu sheegay tilaadada waanu filaynaa odayaasha aynaga maqan inaynu soo gaaran mar allaan markaynu soo gaaran wax shaqean baarlamaankaas ahayno haddii ina hortaagan ma jiraanin wax walba waa lasoo afjaray meel kastoo maaragtay ilaacolobaa ka jar waa la toosiyey qof walba gurigiisa loogu tagay walaal maxaa tabanaysaa baa la yidhi antaasaanu maaragtay wixii oo dhan soo gabagabaynay ilaa gobolka bokool ayaa la tagay marka alaa kulli haal saacadan aanu taaganahay wixii inoo dhiman waa maaragtay xulitaankii baarlamaanka weeyaan waxaan rajaynaynaa haddii alla ka dhigo tilaadada inay noo imaadaan haddii aysan caqabad kala dhicin wax ilaahay maaragtay aan maaragtay wato ayaanu baaqanaynay laakiin bani aadan ballantiisa xunbaa ayaa ka dhiman marka waxaan jecelnahay haddii odayaasha ayna soo gaaran tilaadadu arbacadii khamiista min shaqada ayna gudagalaanu jecelnahay waktigeedan inaysan dheerano shan iyo labaatan ilaa maaragtay muddo gaaban lagu soo gebagabeyaanu jecelnahay maxaad marka ku baaqi lahayd kismaayo oo kale oo maamulka deriska aad la tihiin cabashooyin bay beelaha qaar tirsanayaan oo dhinaca deegaanada iyo degmooyinka sida beeluhu u kala degaan ku saabsan iyo muranaa jira marka adinkoo xaaladahaas fiirinaya maxaad ku baaqi leeda hadda oo arrintan
aniga arrintaa kismaayo waxaan ku baaqayaa ahmad madoowi iyo maamulkiisa odayaal baan halkaa ka dirnay odayaalna waxay ka baxeen maaragtay gadaa ka baxeen jubbada dhexay ka baxeen kuwana deegaanka kismaayo kasoo baxeen oo meeshaay joogaan marka odayaasha meesha jooga waxaa la yidhi axmed madoowa intaasaan idin siinaa buu yidhi baa la yidhi axmed madoow waxuuna siiyo meesha uma tegin ana inuu waxna siiyo meesha uma tegin inaan wax wada dhisinaan u tagnay haddii axmed madoowe markii aan u nahay odayaashu anaka waxaan u sheegnay inay nagu soo laabtaan markaa kadib ahmad madoowe maaragtay ummadan dhibaatada soo martay wuu ogaa dhowr xisbi dagaal buu kasoo qaybgalay dagaalna macniis wuu yaqaanaa annaka hadda dagaal dad u fara dhudhuwan maahine dadka iyaga maaragtay koonfur galbeede waxaan leenahay in wadada nabadda aanu qaadno wixii aan xaqu leenahay qaadano wuxuu xaqu leeyahay qaato laakiin waxbaan idin siinaya hadda marti haddaan u nahay annaka martana ma ka yeeli mayne walaalkay waxaan u sheegaynaa wixii aan leenahay ayaan soo qaadanaynaa wuxuu leeyahay qaato wadaag iyo walaalsanimo iyo derisnimo aan ka wadu shaqeyno antaasaan ugu baaqayaa wixii intaa ka bedelan axmed madoow go-aankeeda sigaa leh
maxaad yeelaysaan marka
waxaan leenahay annaka derisnimo iyo walaalsanimo ha lagu wada nooladaan leenahay haddii la waayo waktigeedii warayso